galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiga bisha sebtembarna waa kow sannadka laba kun iyo siddeediyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggayaga v o a somali dotcom idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaan nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo shiinaha oo biijiing ku kulmay ka hor shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha oo halkaasi ka furmayay isniinta
waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama saddex jeer oo la kulmay ay noo hogaaminayeen sidii labadaban ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta soomaaliya aad iyo aadna waa isugu afgarannay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadal waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dadka reer swiden oo maanta u dareeray doorasho iyadoo doorashadaasina ay ka qaybgelayaan musharaxiin ay soomaali ku jirto kuwii hore oo hore u sharxan amaana kuwa cusub oo dhallinyaro ah ayaa hadda ku soo biiray oo doorashada oo dowlado kala duwan ka socda oo hadda siiriyada timid soomaalida kurdishka dadka soo galootiga ah ayaa hadda soo galay aadan loogu soo dhoweeyey barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka senator john mccain oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu magaca dheer dalkan maraykanka ayaa berri oo axad ah lagu wadaa in lagu aaso akademiyadda ciidamada badda ee magaalada annabolis ee caasimadda gobolka maryland kadib markii uu toddobaadkii hore ugu geeriyooday cudurka kansarka maskaxda dalkani laba ka mid ah madaxweynayaashii hore ee maraykanka george w bush iyo barack obama ayaa khudbado ka jeedin doona xus maanta loogu sameyn doono kiniisadda national cathedral ee magaaladan washington mccain ayaa labaduba kula tartamay xilka madaxtinimada maraykanka waxa uu buush kula loolamay musharaxnimada xilka madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga sanadkii labada kun halka uu madaxweyne obama uu kula tartamay doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadka labada kun iyo sideedii labadaasi jeer john mccain waa looga badiyey tartanka dadka kale ee magaca leh ee ka hadli doona xuska ugu dambeeya ee maanta washington loogu sameynayo senator john mccain ayaa waxaa ka mid ah senator linse graham xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka henry kissinger actarka warren bity madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg iyo dad kale oo fara badan waxaana ka qaybgeli doona oo aanan lagu waxaanan ka qaybgeli doonin xuskan oo aanan lagu casuumin madaxweynaha maraykanka donald trump
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa aqalka koongareeska ka hor caddeeyey in uu qorsheeyey in muddo sagaashan maalmood gudahooda uu ku saxeexi doono heshiis ganacsi oo dhex mara mexico kadib wadahadal soo idlaaday wakhti hore maalintii shalay oo aanay kanadana ka mid ahayn heshiiskaasi oo lagu magacaabo nafta wakiilka ganacsi ee maraykanka robert lenzer ayaa sheegay in wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo kanada dib loo soo celin doono maalinimada arbacada islamarkaana kanada ay weli ku jirto heshiiska ganacsi ee qaaradda madaxweynuhuna oo qorsheeyey inuu qalinka ku duugo bisha noofembar wasiirka arrimaha dibadda ee kanada christia freeland islamarkaana wadaxaajoodka dhanka ganacsiga u qaabilsan kanada ayaa kalsooniyaduna dhinaceeda ka muujisay in kanada ay heshiis labada dhinacba u shaqeeya waa maraykanka iyo kanade ay la gaari doonto waddanka maraykanka maxkamadda doorashooyinka brazil ayaa go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi luis inacio lula da silva uusan u ordi karin doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona brazil da silva ayaa waqtilxaadirkan qaadanaya laba iyo toban sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey in uu qaatay laaluush dhammaan eedahaasi iyo dembiyada lagu helay ayuu da silva diiday waxaana uu ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ku dhawaaqay hadda inay u tartami doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee bisha oktoobar ka dhici doona brazil dastuurka brazil ayaa qaba in doorasho uusan u tartami karin muddo siddeed sano ah qof ay maxkamado ku heshay inuu dalkaasi dembi ka galay xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay da silva ayaa lagu wadaa inuu racfaan ka qaato xukunka maxkamadda
alexander sakherjenko oo ah hogaamiye hogaamiye koox goonigosad ah oo uu ruushka bari taageero amaba u taageero islamarkaana waddankaasi ukrain ku sugan ayaa shalay lagu dilay qarax ka dhacay goob lagu shaaho oo ku taala donetsk warbaahinta rasmiga ah ee ay taageeraan jamhuuriyaddan aan weli la ictiraafin oo xaqiijisay dhimashada sakenkenko ayaa sheegtay in sida oo kale uu dhaawac soo gaadhay mid kale oo ka mid a saraakiisha xukuumadda kooxdan iyagoo qaraxaasina ku tilmaamay weerar argagixiso shirqoolkan amaba dilkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee weeraradiis dabajooga oo ka dhana kooxdan ruushku taageero ee ka dagaalama bariga dalka ukrain iyadoo taasina ay dabka ku sii shidayso amaba sii hurunayso xiisadda ka dhex alowsan dalalka ruushka iyo ukrain dhinaca kalena madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa war uu soo saaray isaguna dhankiisa ku tacsiideeyey dhimashada ninkan
galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington aan ku bilownay ee magaalada beijing ee caasimadda shiinaha waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalkaasi u tegay in uu kaga qayb galo shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha oo halkaasi ka bilaabmaya saddexda bishan hase yeeshee shirkaasi ka hor ayaa waxa uu madaxweynaha la kulmay dhigiisa shiinaha shi jinbin oo heshiisyo uu la saxiixday waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo shirka iskaashiga afrika iyo shiinaha ee furmaya ayaa wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay wasiirka ganacsiga soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo heshiisyada midkood u saxiixay soomaaliya
bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo halkan waxa u yimid laba shir ama shir laba geesooda oo geeska koowaad uu yahay in labada dawladood ee china iyo soomaaliya shir ay leeyihiin oo labada dawladood udhexeeya iyo shir kale oo kaashiga africa iyo china oo focag la dhaho labada shir buu u yimid labaduna kii bilateraalka ahaa ee labageesoodka ahana wuu noo dhammaaday kii kalena maantuu bilowday waana soconaya ilaa afarta bisha waan gartay markaa bal kaa idinkiiyo dowladda jaanaha idin dhex maray haddaad faahfaahintiisa adin siiso waxa lagaga hadlay iyo waxaas la gaadheen runtii waxaa lagaga hadlay labada dawladood ee soomaaliya iyo china waxay leeyihiin xidhiir taariikhiya oo aada u xoog badan oo weliba runtii ah mid soomaaliya xiriirkaas siduu kusoo bilowday soomaaliya loogu abaal hayo marka waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama saddex jeer oo la kulmay ay noo hogaaminayeen sidii labadaban ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada nolosha bini aadanka sidii ay isaga kaashan lahaayeen marka aada iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu
waan gartay waxaa jira in dowladda shiinuhu ay mashaariic gaar ahaan kuwa muuqda magaalooyinka qaar soomaaliya sida waddooyinka tiyaatarkii stadiumka muqdisho iyo xarumo kaloo dowladdu ay lahayd ay iyadu ahayd tii samaysay dib u habeyntooda iyo inay kaalin arrintaa ka qaataan iyo arrimaha ma isku soo qaadeen aada iyo aad runtii waxaa waxaa farxada dabcan dhammaan mashaariicda muuqda ee dhaxalgalka noqday markii soomaaliya dagaalo badan iyo burbur badan gashay waxa ugu taariikh fiican kuwii jainuhu sameeyey ee uu kamid yahay jidka dheer ee isku xidhaa maaragta soomaaliya soomaalida koonfur ilaa puntland ilaa somaliland iyo sidoo kale facilitieska kale aad sheegtay tiyaatarku kamid yahay stadium muqdisho kamid yahay cusbitaallo ay ku jiraan ayuu markaa madaxweyne uu kala hadlay kuwaas oo maanta heerkii maalintii la dhisay adduunku ma taagne la casriyeeyo iyo kuwa cusub oo la sameeyo marka aada iyo aadna waa waa la isugu afkartay tusaale ahaan haddaan dhinaca ganacsiga oo kale tusaale usoo qaato waxaa lagu heshiiyey qodobka koowaad in in soomaaliya iyo china ganacsigooda laysu furo in kambaniyada jinaha ay maalgashadaan soomaaliya oo dowladda jiinuhu ku dhiirigeli doonto inay maalgashadaan in badeecooyinka soomaaliya kasoo go-a loo loo furo suuqyada china in fiisaha dalkugalka jina loo sahlo dadka soomaaliyeed ay doonaya ama ganacsatada soomaaliyed doonaya inay jina yimaadaan oo weliba markii hore magaalooyin dalal banaankaa bay u doonan jireen hadda muqdisho laga siin doono iyo heshiisyo kale oo badan oo hoos imaanaya belty and road initiative iskaashiga africa iyo china ka dhexeeya waan gartay marka laga yimaado dowladda shiinaha waddamo badan oo afrikaana imanaya dhowr dhowr iyo konton dowladood baa imanaya ma jiri doonaa in xidhiidh aada macnaha uu dhex maro idinka iyo dowladaha kale africa xilliga aad joogtaan beijing absolutely madaxweynuhu berri subaxii laga bilaabo sideedda subaxnimo ilaa maalmaha aan joogno oo dhan madaxweyneyaal iyo dalal ayuu ayuu ayuu shirdoceedyo la leeyahay oo ay ku jiraan wadamada geeska africa ee deriska nala ah iyo wadamada africa ee xiriir ganacsi ama mid siyaasadeed aynu aynu wada leenahay marka aad bay kuwaas u socda maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka ganacsiga soomaaliya oo isaga ku sugan dalka shiinaha khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
dalka sweden waxaa dadka qaar ay sii bilaabeen inay dhiibtaan codadkooga doorashada baarlamaaniga ah iyo weliba tan dowladaha hoose oo loo maldahay amaba loo qorsheeyey in ay qabsoomaan sagaalka bishan doorashooyinkan ayaa waxaa ku tartamaya xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi ka dhisan qaar ka mida kuraasta baarlamaanka iyo tan golayaasha deegaanka waxaa dadka u tartamaya ku jira musharaxiin soomaali ah haddaba faahfaahinta doorashadan ayuu waryahayaga nuur bukhaari ka waraystay xasan maxamed xaaji duusos oo ka mida jaaliyadda soomaalida ah ee magaalada catherine home ee dalkaasi sweden
waa mahadsan tahay nuur doorashadan sweden ka dhacdo iyo doorashooyinka dalalka kale ka dhacdo waxa waaye farqi weyn ayaa u dhexeeya oo ah dalka sweden muddo dheer ayay socotaa afar iyo tobankii bishii hore oo hadda shalay naga dhamaatay ayay soo bilaabatay sagaalka bisha ayay dhamanaysaa maalin kastaba qofkii rabo galabtii markuu shaqada kasoo baxo tegayaa tartartiibkaas ayay ku dhamaanaysaa sagaalka bisha november ayaa lasoo gabagabaynayaa sida dalalka kalena hal maalin ayay ku qaadataa oo shaqooyinka dhan la joojiyo oo security-ga aada loo adkeeyo oo baabuurta la joojiyo marka waana hore usoo bilaabatay kun sagaal boqol iyo soddon iyo labadii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii xisbiga social demoqratic-ga ayaa dalkan afartan iyo afarta sannadood xukumayay kadibna liberaalka ayaa ka qaatay waaya marka xasan doorashooyinkan bal noo faahfaahi ma doorashooyinkii eemaaragtay baarlamaanka ma doorashooyinkii madaxtinimada kiyaana ku tartamaya ilaa imise xisbi ayaa ku tartamaya waxaad horta la dooranayaa ama doorashadan hadda dhacayso waxa weeye saddexda xildhibaan kala duwan ee ah heer qaran heer gobol iyo heer degmoba intaba waa wa waa la dooranayaa saddex boqol iyo afartan iyo sagaal kursi oo baarlamaanka ka kooban yahay qaranka sweden ka kooban yahay waa la dooranaha kow iyo labaatanka gobolna waxa waaye doorashaa ka socota laba boqol iyo sagaashanka degmona doorashaa ka dhacaysa oo xubnihii golaha deegaanka ayaa lasoo dooranaya waxaana ku tartamayo xisbiyada guud dalkani waxa waaye saddex xisbi iyo afar xisbi iyo hal xisbi oo u dhexeeyo iyo midka u ololeeyo haweenka feminist party ayaa a jira marka waxa weeye marka ilaa imika ilaa imika maadaama aad tiri doorashooyinkii bishii hore ayay soo bilowdeen yaa ku horeeya oo loo saadaalinaya
saadaashii hadda ugu dambeysay ee journaalka ugu afka dheer sweden kasoo baxa oo saadaaliyey waxaa horeeya social democratic oo ayaa ayaa horeeya marka moderaadka oo ah xisbiga looladka xoogga ka dhexeeya iyo xisbiga soo galoota naceebka ah ayaa farqi yar u dhexeeya oo sagaal iyo toban dhibic saddex iyo sagaal iyo toban dhibic hal ay kala marayaan marka waxaan ku dhiirinaynaa dadka soomaaliyeed ee doorashada waktigeeda kala goonigooni ee geli kara ninka saddex sano dalkan jooga wuxuu geli karaa degmada iyo gobolkuu geli karaa ninka dhalashada ama wadaniyadda dalkan haystana wuxuu geli karaa saddexda doorashou geli karaa marka dadka inay doorashada u dareeraan ay xisbiyada ay rabaan ay u dooraan anaga xisbi aan wadan macnaha ururada bulshada rayidkaan nahay waxaan dadka dhaqanka iyo hiddaha iyo waxbarashada ayaan saacidnaa marka dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay doorashada u dareeraan ee doorashada haddaysan u dareerin xisbiga soo galota naceebka ayaa ayaa ayaa ayaa soo baxaya oo haddaba carcar qabo macnaha waaya marka soomaalida soomaalida tartamaysa rajadoodu waa sidee wallaahi dad badan ayaa hadda ma kuwii hore oo hore u sharxana maana kuwa cusub oo dhalinyaro ah ayaa hadda kusoo biiray oo doorashada oo dowlado kala duwan ka socdo oo hadda siiriyada timid soomaalida kurdishka dadka soo galootiga ah ayaa hadda soo galay aadan loogu soo dhaweeyey xisbiyadana dad badan oo soomaaliya ah ayaa ka shara ama heer qaran ha ahaado ama heer gobol ha ahaado ama heer degmo ha ahaado dad badan ayaa numberska ay ku jiraan ayaana muhim oo xisbiyadooda xisbiga ayaana awoodda leh numberka uu qofka soo gelinayo asaga oo xisaabayo inta sana uu ku jiray iyo qeybta uu ka ka ka yahay xisbi ahaan uu ka yahay numbers ayaa dadka lasoo sa laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban ko laba meelahaas ayuu dadka ay ku jiraan marka dadka soomaalida waxaan ku dhiirigelinayna inayna doorashada u tagaan ay codkooda khasaarinin xisbi alale xisbiga dantooda ay ka arkaan magaciis ay usoo baxaan ay doortaan aan rajeynayna macnaha
waa gaag dhegeystayaal wuxuu ahaa xasan maxamed xaaji duusos oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan magaalada catherine home ee dalka sweden waxaana isagoo magaaladaasi ku sugan uu doorashooyinka waddankaasi sweden ka socda uga warrameeyey waryahayaga nuur bukhaari haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaad kasta maanta oo kale aad maqli jirteen ee faaqidaadda aan idhaahdo barnaamijka toddobaad kasta aad maqli jirteen ee faaqidaadda waxaana inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo toddobaadkan v o a la hadlay ayaa sheegay in hay-adda nabadsugidda soomaaliya ay ku dhex milmeen xubno uu ku sheegay inay cadow yihiin kuna tilmaamay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waxa uu cabdalla cabdalla oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o a uu sidoo kale tilmaamay in xilka qaadistiisii dhowaan lagu sameeyey ilaayo hadda isaga aan loo sababaynin islamar ahaantaasina aanay jirin cid ka tirsan dowladda soomaaliya oo la soo xiriirtay una sheegtay sababta xilka looga qaaday iyo in xilka laga qaaday toona waxa uu cabdalla cabdalla dhinac kale tilmaamay in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya laga leexiyey shaqadeedii islaamar ahaantaasina loo adeegsado sida uu yiri in lagu waxyeeleeyo siyaasiyiinta laguna caburiyo dadka hay-addii oo laga leexiyey itijaahay u socotay ee ahayd la dagaalanka cadowga iyo al-shabaab oo lagu soo leexiyey inay dadkii dowladda ka tirsanaa iyo xubnaheedii inay dib loogu soo noqdo oo wax shaqadii laga cayriyo iyo wax la tuhmo iyo wax la xiro iyo wax iska tahriibay waddanka ka cararay markay dhibka arkeen iyo qeybta hadda ugu dambeysay oo ciidanka howlgallada shaqeynayay ee beledka joogay ee amniga magaalada sugahayay oo si habqana kulligood loogu wada wareejiyey booliska welina aysan dhamaystirmin oo xaaladooda ilaa hadda weli taagan tahay dowladda soomaaliya waan isku daynay inaan arrimahani kala hadalno ayaa dhanka kale inoo suuragelin in ay wax wara ka soo saaraan eedda tali ku-xigeenkii hore hay-adda nabsugida iyo sirdoonka qaranka cabdalla cabdalla maxamed dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan sheegtay inay duqeyn cusub oo ay ka geysatay soomaaliya ku dishay saddex ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab weerarkana waxa uu ka dhacay meel afartan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada muqdisho ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa toddobaadkan ka guuray xaruntii garoonka kubadda lagu ciyaari jiray ee muqdisho stadium oo muddo toddoba sana ay amisom deganayd ka horna xarumo kale oo ciidan ay u ahayd ciidamada etoobiyaanka iyo maxaakiimta islaamiga ee dowladdu waxay sheegtay inay dayaxtir ku sameyn doonto xaruntaasi tuuladii isboortiga ee muqdisho stadium madaxtooyada somalilan ayaa toddobaadkan sheegtay inay dhaqangelisay xeerar uu ka mid yahay xeerka kufsiga iyo xadgudubka jinsiga oo si weyn bulshadu ugu dheegtaagaysay hirgelintiisa waxaana arrintaasi soo dhoweeyey ururada bulshada rayidka dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii loola xisaabtami lahaa hay-adaha caalamiga ee mashaariicda ka fuliya soomaaliya balse dalka dibaddiisa degan wasiirka wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga jamaal maxamed xasan ayaa toddobaadkan sheegay in ay inta sanadka ka dhiman u qabanayaan hay-adaha shisheeye ee soomaaliya mashaariicda ka fuliya ee dalka dibaddiisa degan inay waddanka ugu soo guuraan wakhtigii nairobi la joogi jiray ama wadamo kale la joogi jiray soomaaliya loo imaan jiray maalin shaqo maalin ah ama laba maalmood ah meelaha la somalibeeli jooga dhammaatay waxaan siinay ilaa saddex bishan inta sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhammaantood hay-addii janawari kowdeeda bannaanka joogta weli xafiisyadeeda waddan kale ku yaalleen saasoo kale maalmaalin waddanka soo gaarta dowladda soomaaliya lama shaqayn doonto waxaan idiin sheegaynaa hay-addii soomaaliya ka shaqaysa internationala oo soomaaliya barnaamijyo soomaaliya fulisa inay waddanka degan tahay xarun ku leedahay cashuur bixinayso shaqaale soomaaliyana qorato dadka soomaaliyeedna si lacagta ugu soo qaadeen ugu talagaleen ay ugu faa'iideeyaan kaasi waxa uu ahaa jamaal maxamed xasan wasiirka qorshaynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo sidaad maqlayseen muddo u qabtay hay-adaha dalka dibaddiisa ka howlgala ee soomaaliya mashaariicda ka fuliya in waddanka ay ku soo laabtaan haddaba arrimahani sidee bay u dhaqangeli karaan muddadaasi uu qabtay wasiirkuse macquulum ku tahay in ay ku dhaqangasho qodobadaasi kuwo kale waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadir nuure maxamuud oo ka fahlada arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed hadalka wasiirka waad maqlaysay bal sidee buu kula muuqdaa jamalo xaqiiqada waxay tahay runtii inkastoo go-aanka wasiirka uu yahay wax soomaalida dan oo ah loona baahan yahay in yani hay-adaha dibadda ka shaqeeya soomaaliya arrimaheeda ka shaqeeya oo qarashaad badan ugu baxo ay feenaalad inay gudaha yimaadaan haddana laakiin dhan kale markii laga fiiriyo sida caadiga dowladda soomaaliya weli waxay ku jirtaa kolonimo waxaa gacanta ku haya hay-ado kala duwan oo caalamka ka tirsan waxaa maalgeliyo ama kaalmeeyo wadamo shisheeye sida caadigana waxaa adkaanaysa marka in yani mas-uul dowladeed ama ama wasiir ha noqdo ama prime minister ha noqdo ama title kale qof haya ha noqdo in inta la dhegeysto awaamirtaas ay dhaqan gasho oo markii ay deg deg kusoo guuraan dabcan waxaa maleysaa inay ay xoogaa adkaan karto laakiin sida kale markii loo fiiriya arrin wanaagsan waayo jamaal wasiirkeena qorsheynta arrintuu ka dhawaajiyay wax loo baahan yahana way tahay soomaalida iyo dalka iyo dadka intaba dan iyo shaqo abuur iyo mustaqbal tani maahan markii ugu horreysay oo xubno dowladda soomaaliya ka tirsan ama dowladdan ama dowlado kaleba ee waddanka soo maray ay sidaasi ku baaqaan wayna adkayd in fulinteeda ay dhacdo marka ma kula tahay in markaan isbeddel uu jiro oo laga yaabay in ay wax isbedelaan
weli calaa mas-aalkii soomaaliya saarnaa sideeda u taagan yahay hay-adaha ajaanibta adduunyada ka ka howlgala ee soomaaliya danaheeda ka shaqeeyana waxaa meel u taalla sababo amni dartood waxaad ogtaa in madaxweynaha hadda maxamed abdullahi farmaajo xilligii ra-isul wasaaraha uu ahaa uu codsaday in soomaaliya loo soo guuro hay-adaha ay yimaadaan ay ku shaqeeyaan magaalada muqdisho taasna way suurageli weyse madax ka dambeysana way jiraan sidaa islaamiga ugu dhawaaqan hase yeeshee go-aanka marnaba suuragal uma noqon in arrintaas ay dhaqan gasho ama ay hirgasho midaasna marka waxaa la isweydiin karaa cilladdu maxay tahay xagee bay wax ka qaldan yihiin dowladdu weli yani dowlad ishaysa ma ahan xag dhaqaale iyo xag yani amni labadaba waxaad ogtahay in ciidama taakuleeya ay joogaan amniga la suga dhaqaale ahaanna inay beesha caalamka weli ay kaalmeynayso marka markuu dalku ciidan ahaanna uu istaago dhaqaale ahaanna istaago waxaa suuragala in markaas ayaga la maqlo maxamed aad baad umaadsantahay aligam maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho isagoo joogay barnaamijka marti ugu ahaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanto dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe uxiisale nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka haatan ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashi cuud
mar kale dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan heesa xulah ayaa noga jeedaa liiska dhegeystayaashaan ugu talagalnay heesahaan usii daynayna marka
midba midda kale waa ka daran tahay midba midda kale way ka shidan tahay marka kelmadaan laakiin shidnaanta ibraahim oo dadku waxay yidhahdeen hana laga daayo dadku way ka qayliyeen waxay yidhahdeen sida shidneenka wax kale noogu bedela marka waxaa tahay dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen dib aan u dhiganaynaa laakiin marka ugu horeysa waxaan dhegeystayaasha ibraahim usoo qabanaynaa heesta halkudhageedu yahay qormo qoortaada dheeroo loogu qoray cabbaaryaha markaad xaggayga u soo qallowcisaabaa nebi yuusuf quruxdii qaadirkeennu siiyaad waa haystii qormooco dadka labada fannaan cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool roob helayo uqaanidiye ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leede gorma roob helayo uqaanidiye ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede qortaada reere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga usoo qallo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqlo cisaabey malaqdaay qabataa
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeed leede qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeed leede nebi yuusuf quruxdiye qadirkanu siiyad adna qaybi ka wadatayod qayrika ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadirkanu siiyad adna qaybi ka wadatayod qayrika ku dhaafte haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba ee markaad uqunu dhaagcaagdo talaabadaad uqcaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosasha nafteedi markaad uqunu dhaagcaagdo talaabadaad uqcaadi daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay qosasha nafteedi
labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesa qotonkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesa qotonkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caad ku qarin iyo cirku sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaal ku qarin iyo cirku sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeeye malaqdaay qabataa
waa hagaag heestii qormo iyo codadkii cabdisalaad beerdilaacshe iyo xaliimo qaliif magol haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada caasho haddii aan ku horeeyo dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray axmed cabdishire dalxiisyare iyo dawaaf macalin jaamac iyo macalin cali aadan caduur nafiise aadan caduur iyo luul aadan caduur iyo dhammaanba reer aadan caduur caasho buubiye iyo faadumo cabdiraxmaan iyo faadumo sheekh cabdi weli iyo xafse sheekh axmed cabdiqaadire sheekh cabdiqani iyo macalin xerow iyo hooyo seenab ciise iyo hooyo shamso iyo dhammaanba reer caanama waaye dhammaantood waxa ay joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin in ay taaniyo dhalasho hawada u marayaan xalwo ciise cumar iyo saygeeda cabdulaahi aadan caduur oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen eyl gabadhaasina waxaa loo bixiyey fatxi cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadua xaggeena fatxi waxaan ku leenahay soo weynaanu noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba faada aamiin maxaa tiri reer caanama waaye waxaana soo xasuustay qof shalay xamriga la hadlaya ibraahinow wuxuu lahaa riyo guriga ii joogaan listaa caanaha ka cabba marka caanaha arigana ibraahinow inkastoo adaa dhakhaatiirta iiga dhow laakiin waxaa la sheegaa inay indhaha aad nuurkooda u siyaadiyaan waxaa kaloo caasho aad u wanaagsan caanaha geela may kuwa meel bay u rooyihiin caanaha geela caanaha looda caanaha ariga laakiin ninkay riyo u joogaan guriga oo markuu caano u baahdo iyo caddeys u baahdaba ka soo dhiiqsanaya ka war
yaa heli kara laysla waa waa tahay dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecino waxaan soo qabanayaa heesta ahayna kala walwaalin labada fanaan ibraahim adig lewa waa saciid khaliif iyo fanaanada zaynab cabdulaahi way fiican tahay waaya araggeeda duqunbaa waqtiga jooga iyo garan wadkeedeeh garan wadkeede duqunbaa waqtiga jooga iyo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareer waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareer ayna kala walwaali ayna kala wareer waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone
wixii koorar shawaab koolar culus
dhinaca dhambaallada ayaan mar kale jaleecaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaali tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed shiine jaamac maxamed cali aadan maxamed aamina aadan maxamed iyo khadar salebaan maxamed cabdi maxamed diiriye shiine cali maxamed ibraahim ciise maxamed iyo hinda cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo maxamed cali caalin iyo maxamed deeq dawlad iyo sacad maxamed daahir dhammaan reer maxamed daahir oo isku duba baa layidhi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaay jecel yihiin inay tahneed dhalasho oo farxad leh hawada u marayaan maxamed ciise maxamed oo ku magac dheer baa layidhi quraabe iyo marwadiisa sucaad aadan oo wiilgu dhashay sagaal iyo tobankii bisha agoost dalka sacuudiga waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi yacquub maxamed ducada waa xaggiina yacquuba sacuudiga ku dhashay waxaanu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfacaa maadaama uu sacuudiga ku dhashay beydkii nebigan uu ka agdhow yahayna inuu lugta u qaado halkaasi waa tahay caasho heesihii ayaan dib ugu noqonaynaa adaan qalanjo ay ku qaayibay khayrkaa uga quusta dumaro adaa u qurxoon hablaha qarniga inaad qaran tahay ayaan qirayaaye allow allow ha iga qaadin qoordheer waa heestii qoordheer iyo codkii cabdihani xaash adan adan qalanjooy ku qaayibayo dartaa uga quustay qayrkaa dumaro adaa u qurxoon hablaha qarnigo adigaa u qurxoon hablaha qarnigo inaad qaran tahay ayaan qirayaa marawe u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoor dheerta allow hayga qaadin balqoor dheerta jacayl jacayl qarawey u qaaday xamda jacayl qarawey u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoor dheer allow hayga qaadin balqoor dheerta allow hayga qaadin balqoor dheer way allow hayga qaadin balqoor dheerta cirko quruxloo qiyaasu da'o dhirtii ubax qariyey qaayalaho qoraxdu qabataad la qaab tahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxlo qiyaasu da'o cirtii ubax qariyey qaayalaho qoraxdu qabataad la qaab tahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye haddaan haddaanad qoslaynin hurdada ma qabto ano qarwayaan qodbeeyaaye haldan haddaanad qoslaynin hurdaada ma qabto anoo qarwayaan qodbeeyaaye qudhaydiya taadu waa halquraho qudhaydiya taadu waa halquraho adaa qumanay qalbiga degaye jacayl qarawey u qaaday xamda jacayl qarawey u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoor dheerta allow hayga qaadin balqoor dheerta jacayl jacayl qarawey u qaaday xamda jacayl qarawey u qaaday waxaa noo baaqayaa nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo abiyo caydiida cabdi iyo waxay yidhahdeen sabaad yuusuf cabdulaahi iyo faadumo yuusuf cabdulaahi iyo maxamed cali caalin iyo ha ka tegina sacad maxamed daahir ay yidhaahdeen dhammaan reer cabdulaahi xuseen waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan qadar cali fuud iyo waxay yidhaahdeen siraad jaamac cabdulaahi oo arooskoodu uu ka qabsoomay burco ducaduna waa xaggiina arooskaas waxaan leenahay allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa la kulmay eebana uu kala siiyo ubad kheyr qabo anigana aamin ayaan raacinaya ugu horreyn waxaan salaameynaa baa layidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaha waan idinka guddoonnay dadka soo qoray dhambaalkan ee nagu soo salaamay marka xiga baa la yidhi waxaan kala nahay faysal maxamed guuleed asxaabtu way badan tahay tahniyad bay dirayaan waxaa kaloo tahniyada ku jira cabdulqaadir maxamed guuleed abshir maxamed guuleed xuseen maxamed guuleed cabdirasaaq maxamed guuleed salaaxudiin maxamed guuleed iyo farduus maxamed guuleed fiican maxamed guuleed saynab maxamed guuleed anise maxamed guuleed iyo sidoo kale xamda raxma iyo maxamed baa ku jira dhammaantood waa ilmo maxamed guuleed iyo sidoo kale ibraahim waa cali ibraahim iyo aamine ibraahim iyo farxiye ibraahim iyo dhammaan ilmo nuur deer waxa ay dhaleen iyo waxa ay sii dhaleen baa layidhi waxay tahnid aroos u dirayaan injineer cusmaan cabdulaahi sheekh iyo marwadiisa shukri axmed xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ducada waa dhankiin ibraahino mararka qaar waxyaabahan is weydiiyey waxaa ka mid a dadku haddaba isguursadeen goormay xaaskiisa noqonaysa waa wixii hadda ka dambeeya xaaska markaan tahniyadda dirno oo isguursadaan oo qalgalka hadduuba dhacaya maya maya caasho mar haddiiba meherka uu dhaco waa dhabaatay marka marka waa waa siday ku qoran tahay waa sax mayaa leedahay oo haddii hadda tahniyaddii la diraayo haddaba la aqalgalaya hadda iyo wixii ka dambe- arooska iyo xafladda iyo xalwaa la cunay iyo buskaa la cunay iyo hilibka iyo bariiska lasoo badiyay iyo waa uun ha lagu dara maahane sheekada hore u dhammaatay miya injineer cusmaan cabdulaahi iyo waa tahay waa kaa qaatay marwadiisa shukri axmed xasan arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada beledweyne waxaanu ugu dacaynaynaa in arooskaasi uu ilaahay ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa hagaag waxaa noo baaqayaa hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo hooyo xakiimo muuse iyo aabe faarax fiidow sabriye iyo farxiyo farey sabriye hooyo sacdiyo daahir xerow iyo cimiyo xuseen yuusuf iyo hooyo khayro guure iyo eedo maryan cabdulle siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan gaabow iyo cadar cabdulle bakhdari iyo maryan farey hagar iyo qaali dhegadeel iyo madiine maxamuud gocow iyo xaliimo ciise sheekh iyo waxay yidhaahdeen xulbo cabdi xuseen iyo eedo xaawo dhaalay iyo eedo xaliimo yuusuf waasuge iyo waasuge cumar yuusuf dhammaan waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo buuloburde waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan shire farey dhaalay iyo canab faarax fiidow oo wiil ugu dhashay buuloburde wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed shire farey waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay maxamed shire farey soo kor oo noqo kii dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisa anfaca waa tahay ibraahino bal dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno heestan dhinacaga le waayo caasha haddaad igu soo reexday dhegeystayaashan heestaan u soo qabanayo waa bi waa jacayl waxaa ku luqaynaya cabdulaahi cumar xarago
haddii aanan ku bogin haddii aanan ku bogin anad bilis haweyneed bilicdayga rownaa haddii aanan aanan ku bogin anad bilis haweyneed biliciiga runaan berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin bilisay waa maxay waa maxay sawtii aan ku bare shalay biyo haweynu horta bilise waa maxay waa maxay sawtii aan ku bare shalay inuu jacaylku ba'an yahay inuu jacaylku ba'an yahay bolyowga
waa hagaaga dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahinow ayaan dhegaystayaashu akhrinayaa laakiin waa dhambaal dhirir badan in saddex loo soo dhigay ahayd oo la ii soo gaabiyo ku celceliyo waa tahay laakiin bal aan isku day inaan wada akhriyo soddon bay ku dhow yihiin hooyo faadimo ibraahim axmed ayaa u horaysa waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta ee ducanab saalax ibraahim iyo carruurteeda adeeqo isaaq ibraahim cali iyo falxada maxamed cabdi iyo carruurteeda hooyo sahro maxamed axmed iyo carruurteeda eedo xaliimo saalax ibraahim iyo carruurteeda iyo eedooyin kale ku jira eedo nuuriya ku jirta eedda xaawa ku jirta eedda xasno saalax baa ku jirta eedda xabiibo iyo sidoo kale sacdiye cali ciidan baa la yidhi iyo madiino sheekh cabdille iyo ruqyo sheekh cabdille iyo raxiimo sheekh cabdille iyo deeqow cismaan xayfow iyo maxamed sheekh cabdulle iyo cismaan cabdulle sheekh maxamed iyo cabdulaahi cabdiraxmaan sheekh iyo ugu dambayntii cismaan isaaq iyo aabe maxamuud saalax iyo fardowse cismaan xayfow dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan macalin cabdi saalax ibraahim iyo marwadiisa farxiya cismaan xayfow oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne maalinnimadii jimcaha baa layidhi ay taariikhdana ku beegnayd afariyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leeyahay wiilkaasi allah ka dhiga midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiina wax wanaagsan u tara waa tahay dhambaalkan ugu dambeeya gacantayda waxa uu naga soo gaaray liibaan aadan xasan oo jooga mombaasa iyo wuxuu yidhahdeen hooyo xaawo xuseen iyo hooyo ruqiyo dhaayow eedo madiino cali iyo aabe aadan weyne iyo waxay yidhahdeen xabiibo aadan iyo safiye aadan raxmo aadan iyo xareedo aadan iyo cabdifataax aadan ubax aadan iyo shukri aadan nadiifo aadan falastiin khaliif yuusuf iyo yaasiin ibraahim iyo nasrukiin jacfar bashir waxay tahaniyad u dirayaan saciido aadan weyne iyo waxay yidhaahdeen cadow ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi waxaan leenahay arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba ibraahin oo gabagabadii barnaamijkan soo gaarna heesta ugu dambaysa ee waxaan u barnaamijka loo soo soo qabo qabanaynaa naf ku jecel haweydaaran haye la soco miya la jir waxaan ka sugaynaa bulaale jaamaca bulaale iyada ayaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahino intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin midi kaga tegaynaa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan shucuud nabad
kudadaal wanaaggeeda iskuwaani farxadeeda wadnihiyo ku qabo beerka wadnihiyo ku qabo beerka kudadaal kudadaal wanaaggeeda iskuwaani farxadeeda wadnihiyo ku qabo beerka wadnihiyo ku qabo beerka wehelkeedu noqo u noqo daacad walwalhay islaawaane walwalhay islaawaan walwalhay islaawaane walwalhay islaawaan wehelkeedu noqo u noqo daacad walwalhay islaawaane walwalhay islaawaan walwalhay islaawaane walwalhay islaawaan
waa hagaag dhegaystayaal wehelkeedu noqo walwalha islaawaan heestaasi waxa ay gebagabo ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ibraahim daanduray iyo weliba caashi ibraahim aadan inala socodsiinayeen dabcan sidoo kale waxay gebagabo tahay idaacaddaydi galnimo oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur yani waa cabdixakiin maxamed sharuuc iyo weliba dhinaca soo saaristo inoo jooga bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo
nafku jecel hawayda hawaayigii libinteeda ha u jabin war xuma sheega wiiladiyo maadiisa nafku jecel hawayda hawaayigii libinteeda ha u jabin war xuma sheega wiiladiyo maadiisa ka ilaali ka ilaali xumawiiqa walbahaarku keliyeysay wagle iyo wadkunoodhanto wagle iyo